بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda sideed iyo soddonaad ee suuratu huod waxaanu ku joogaa aayadda saddex iyo toddobaatanaad allah waxa uu ihi subxaanah wayasnacu lfulka wakulamaa mara calayhi mala'un min qowmihi sakhiruu minh qaala in taskharuu mina fainaa naskharu minkum kama taskharuun waxaa aayaadkan allah uu kaga waramay tabaaraka wa tacaala waa tatimatu qisati nabiy llaahi nuuxin calayhi asalaam maca qowmih waxay aayaadkani ka waramayaan dhammaystirka qisadii nebi nuux calayhi salaam iyo qoomkiisa dhex martay qisadaa ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu inooga qisooday si loogu waantoobo waxna loogu qaato qisaskaas ayaa waxa alla inoogu xijisiiyey qisatu nabiy llaahi huod maca qowmihi caad qisadii nebi huod iyo ree caad dhex martay oo qoomkiisii loo diray ah wa ilaa caadin akhaahum huuda ilaa aakhiri alaayaat qisada nebi huud iyo qoomkiisa dhexdooda martay markii allah subxaanahu wa tacaala inooga waramay waxaa lagu xijisiiyey qisada saddexaad oo ah qisatu nabiy llaahi saalix calayhi salaam maca qowmihi thamuud qisadii nebi saalix iyo qoomkiisii reer thamuud dhexdooda dhacday baa allah tabaaraka wa tacaala inooga waramay qisadaa reer thamuud iyo nebi saalixna ilaahay tabaaraka wa tacaala arrinkooda markuu inoo tilmaamay ayaa waxaa lagu xijisiiyey qisada afraad oo iyaduna ah qisatu nabiy llaahi ibraahim calayhi salaam walaqad jaaءat rusulunaa ibraahiima bilbushraa qaluu salaama qaala salaamu famaa labisa an jaaءa bicijlin xaniid qisooyinkaasi afarta ah ayaa dersigeenna caawu uu ku saabsan yahay allah waxa uu ihi subxaanah wayasnacu waxa uu samaynayaa nebi nuux alfulka doontii ayaa uu samaynayey marka jalaaleynku waxa uu odhanayaa waa xikaayatu xaalin maadiya waa xaalo hore u tagtay oo maadi ah oo laga warbixinayo sidii waxa iminka dhacas oo kale jamalkuna waxa uu odhanayaa falmudaaricu bimacna almaadi wayasnacu waa mudaaric macno maadi looga jeedo ilan waa wax tegay oo horuu u sameeyey oo markii amarkii la siiyey wasnacilfulka amarkaas waa fuliyey doonidiina waa sameeyey wayasnacu waxa uu sameynayay nebi nuux ka doonidii ama wasanaca alfulka doonidii waa sameeyey markaad mudaarica bimacna almaadi ka dhigto wa kullamaa mara mar kastaoo ay soo maraan calayhi nuux mala-un koox oo min qowmihi qoomkiisa ka mid ihi mar kastoo ay soo maraan waa isagoo doontii samaynaya sakhiruu way ku jeesjeesaan minhu nuux oo waxay yidhaahdeen nebi buu inoo sheeganaye maantana ma farsamo yaqaan buu noqday doonyaha sameeya wayasnacu waxa uu sameynayay alfulka doonida wakulamaa mara mar kastoo uu soo maro calayhi nuux mala-un koox oo min qowmihi qoomkiisa ka mid i ay soo maraan sakhiruu waa ku jeesjeesayeen minhu nuux qaala waxa uu ku odhanayay nuuxna in taskharuu haddaad nagu jeesjeestaan minaa annaga fa innaa annaguna naskharu waanu idinku jeesjeesi doonaa minkum idinka kamaa taskharuuna sidaad noogu jeesjeesasaan oo kale ay idaa najawnaa waqariqtum markaanu badbaadno idinkuna aa qarqoontaan xilligaas ayaanu idinku jeesjeesi fa sawfa taclamuuna waxaad ogaan doontaan man qofka ya'tiihi uu imanayo cadaabun cadaab uu imanaya cadaabkoo yukhsiihi dulleeye adduunyada dhexdeeda oo waa cadaabu lqaraq waa cadaabkii qarqoonka duufaanka lagu baabi'iyey oo wayaxilu uu ku soo degayo calayhi korkiisa cadaabun cadaab uu ku soo degayo cadaabka oo muqiimun ay daa'imun joogta oon marnaba laga jarayn waa cadaabu alaakhira macnaha wakhti dambea ogaan doontaan ka cadaab dulleeyaa adduunyada ku helayo cadaab daa'imina aakhira waxa weeyaan uu ku sugayo xataa idaa jaa'a markuu yimid amrunaa arrinka iyagii ay biihlaakihim amarkaanu amarnay in la halaago oo la baabi'iyo amarkaasi markuu yimid oo wafaara tannuuru moofadii ay soo butaacday oo macnaha moofadii waxa weeyaan dee roodhida ama kimista iyo waxa la midka ah lagu dubi jiree dabka looga bartay moofadii dab inuu ka holco looga bartay biyo markay ka soo butaacaan oo jalaaleynku waxa uu odhanayaa wa kaana dalikan calaamatan linuuxin waxay taasina astaan u ahayd nebi nuux inuu ku garto xilligii cadaabku inuu yimid si uu doonta uga fuulo isaga iyo cidda la amray waxaa kaloo lagu macneeyey attanuuri ay wajhu lardi oo wafaaratannuuru arlada korkeediiba uu karoo biyo ay kasoo butaacaan dhulkii oo dhan meel walba biyo ay kor uga soo boodaan xataa idaa jaa-a markii uu yimid amrunaa arrinka yagaanu halaaga reer nuux amaray markuu yimid oo wafaara uu soo butaacay attanuuru moofadiina ay soo butaacday oo waxa weeyaan biyo ay ka soo burqadeen moofadii dabka looga bartay markaa dee waa macrifo oo waa meel moofo isla yaqaaneen oo wax lagu dubi jiray baa lagu yidhi halkaa markay biyo ka soo boodaan waa xilligii halaagga loogu talagalay ee doonta ka raaca oo wafaara uu soo butaaco ama ay soo burqato attanuuru moofadii wax lagu dubayee dabka looga bartay biyo ay ka soo butaacaan ayaa qulnaa waxaanu ku nidhi yacni markii arrinkii halaagu yimid moofadii dabka looga bartay biyuhu ay ka soo burqadeen ayaa qulnaa waa jawaabkii idaada markaasaanu qulnaa ku nidhi nuux ay linuuxin ixmil ku qaad nuuxow fiihaa doonidaa dhexdeeda waxaad ku qaadaa min kullin mid wal oo makhluuqaadkiiyo noolihii ka mid ah yacni anwaacdii noolaha iyo makhluuqaadka mid wal oo ka mid a xaggiisa waxaad ka qaadaa zawjayni laba nooc ithnayni oo laba ah lamaane laba ah macnaha lab iyo dhadig nooc walba ka qaad oo anwaacdii noolayaasha hadday dugaag iyo xayawaanaad iyo shimbiro iyo wax kala tahayba noolayaashii oo dhan waxaad ka qaadaa lamaane nooc walba lab iyo dhadig oo ithnayni waa nactun mu'akid waa nacti uun adkaynaya zawjaynka waayo laba nuuc ama lamaane inay yihiin waxa laga fahmay zawjayni inaynina way sii adkaynaysaa uun qulnaa waxaanu ku nihi nebi nuux ixmil waxaad ku qaadaa fiihaa doonta dhexdeeda min kullin makhluuqaadka iyo noolaha dhammaantii xaggooda waxaad ka qaadaa zawjayni laba nooc ithnayni oo laba ah oo nooc wal oo noolo ah lab iyo dhadig ka qaad wa ahlaka ehelkaagana qaad oo yacni doonta ku qaad wa ahlaka iyo ehelkaagiina doonta ku qaad ilaa man mid mooyaane kaasoo sabaqa wuu hormaray calayhi korkiisa alqowlu hadalka cadaabku cid gaalowday oo hore cadaab loogu xukumay mooyaane inta ku rumaysay ehelkaagana ka qaad dee inta gaalowday qaadi mayside waman cidna doonta ku qaad aamana rumeeye huwa manku guud ahaan wixii mu'miniinana rag iyo dumarba doonta ku qaad wamaa aamana maba rumaynin macahu nuuxla jirkiisa ilaa qaliilun wax yar mooye wax kale ma rumayn oo nebigii sagaal boqol iyo konton sannadood dhexdooda ka dhawaaqayay wax yar unbaa ka raacay halkan markaa waxaa lagu amray doontii inuu ku qaado saddex qolo ama saddex tilmaamood baa la siiyey horta noolayaashii iyo xayawaanaadkii waxaa la yidhi min kullin zawjayn ithnayni oo jalaaleenku waxa uu odhanayaa yacni waxaa loo soo xashriyey dee dugaagii iyo shimbirihii iyo xayawaanaadkii kale markaa waxaa la amray noolayaashaas nooc walba lab iyo dhadig inuu ka qaado kaasi waa mid waxaa kaloo la amray ehelkiisa wixii cadaab u hormaray mooye inta ka rumaysay iyagana inuu doonta ku qaado waxaa kaloo la amray guud ahaan wax alle wixii rumeeyeyna ehel iyo kayrkoodba inuu doonta ku qaado waman aaman saddexdaa nooc ayaa la yidhi doonta saar wa qaala waxau yidhi markaa nebi nuux irkabuu isagoo la hadlaya dee dadkii la amray doonta inuu saaro si aanay u halaagsamin wa qaala waxauu nuux ku yidhi irkabuu soo fuula fiihaa doonida dhexdeeda soo fuula bismi illaahi ilaahay magiciisa ayaa majareehaa doonta socodkeedu ahaada iyo wa mursaahaa joogsigeeduba oo waa khabar muqadama iyo mubtada muahara oo jaara majruurka soo taqadumay waa khabar majraaha dambana waa mubtada muahar ah markaa bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaa majareehaa doontan socodkeedu ku ahaaday ku socotaa wa mursaaha iyo joogsigeeduba waayo ina rabbii rabbigay lagafuurun waa mid dembi dhaafis badan raxiimun oo addoommadiisa u naxariista dembi dhaafkiisa iyo raxmaddiisana waxaa ka mid a doontan inuu duufaanka inagaga badbaadiyo wa hiya tajri waxa u qadaranaya farakibuu fiiha ilain soo fuul uu yidha waa fuuleen walxaal hiya doontiina tajri ay la soconayso bihim iyaga dadkii fii mawjin hir biyo ah dhexdii ay kula socoto biyihii oo hirar ah kaljibaali buuro oo kale xaal ay yihiin hirarkaasi biyaha ah ay fi lirtifaaci waalcidam ayuu odhanaya jalaalaynku xagga koraynta iyo saraynta iyo weynaanta mawjadaha biyaha ee kor maray waxaad moodaa buuro oo dee cirka biyuhu hayaa la yidhi soo daa dhulkana biyihii ku jiraa la yidhi ka soo baxa marka biyihii dhulka kasoo burqadee kasoo baxay iyo kuwii cirka kasoo da-ay ayaa meel dhexa ku kulmay faltaqa almaau calaa amrin qad qudir wa hiya doontii tajrii way la soconaysay markaa bihim iyaga dadkii saaraa ee rakaabka ahaa fii mawjin hir biyo ah dhexdii bay doontu kula socotay hirkaa biyaha ahoo kaljibaali buuraha oo kale ah koraynta ay mawjadahaasi cirka isku shareereen iyo weynida mawjadaha biyuhu ay waaweyn yihiin wanaadaa waa dhawaaqay nuuxu nebi nuux ibnahu inakiisii ayuu u dhawaaqay wa kaana waxaan u ahaa huwa inakiisu fii maczilin meel fog oo doonta ka durugsan ayuu ku sugnaa dabeed waa u dhawaaqay nebi nuux inakiisii kancaan waxaanuu yidhi yaa bunaya wiil yarowgeygiiow tasgiir baa la ydhaah yabni ma odhanay ya bunaya waa musaqar waxaana la yidhaha waa tasgiiru taraxum waa tasgiir dee caadifad iyo raxmad iyo waxa weeyaan taraxum tilmaamaysa waxa u yihi markaa yaa bunaya wiil yarowgeygiiyow wiilkaygii yaraayow irkab soo fuul macanaa annaka la jirkayaga nala soo fuul doonta oo walaa takun ha ahaanin maca alkaafiriina gaalada la jirkooda ha ahaanin kuwaasi waa halaagsamayaane qaala waxau ihi sa-aawi waxaan u dunmayaa ama aan korayaa ilaa jabalin buur xaggeed buurtaasoo ama jabalka oo yacsimunii iga ilaalinaya min almaa'i biyaha qaala waxa uu nuux ku yidhi laa caasima mid ilaaliyaa ma jiro alyowma maanta oo min amri illaah ilaahay amarkiisa maanta cid kaa ilaalin kartaa ma jirtoon alla ahayn laa caasima mid ilaaliyaa ma jiro alyowma maanta oo min amri illaahi ilaahay amarkiisa cid ka ilaalin karaa amarka allena waa cadaabkaa soo degay ilaa man raxima ay ilaa man raximahu llah mid allah u naxariista mooyaane istinaa haddii munqatic laga dhigay sida jalaaleynka u marayna laakiin man raximahu llah ha yeeshee ruuxa rabbi u naxariistay huwa almacsuumu ka laga ilaaliye biyaha laga dhowray dee waa isaga waxaala waxaa kala dhex galay baynahumaa labadooda dhexdoodii nuuxiyo inakiisii almawju hirkii biyaha kala teeday markiiba mawjad baa dhufato markiiba kala dhex gashay fa kaana dabeed waxa uu ahaaday huwa isagu waa ina nebi nuuxe min almuqraqiina kuwii la qarqiye ee biyaha lagu maansheeye ama lagu halaagu ka mid noqday wa qiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulkiiyay iblacii liqmaaki biyahaaga xagga allah laga yidho dee waa amar alleh ila ilaah baa markii horeba amarka siiyey cirkuna biyuhu haye inuu soo daayo dhulkuna biyuhu haye inuu soo bixiyo ilaahay marka horeba amarka siiyaa markii muhimadii loogu talagalay ay taam noqotay biyihii dhinac walba inay dib uga noqdaan amraya ilan waa makhluuqaatun yani makhluuqaad la amrayo oo ilaahay maamulaya weeyaan cir iyo dhul iyo biyaba wa qiila waxaa la yidhi yaa ardu dhulkii ey iblacii liq maa'aki biyahaagii kaa soo baxay liq wa yaa samaau samadiiyey aqlicii jooji biyahaaga adiguna waqiida waa la nuqsaamiyey ama waa la guriyey almaa-u biyihii oo dhulkay hoos u galeen waqudiya waa la dhameeyey alamru arrinkiina waa la dhameeyey ay tama amru halaaki qowmi nuuxin qowmkii nebi nuux halaagoodii waa taam noqdo waa dhammaystirmay wastawat waxaanay ku ekaatay doontii oo ku joogsatay waqafat buu odhanayaa jalaaleynkuiyo calaljuudiyi buurta juudi la yidhaahdo oo ku taalla meesha mawsi la yidhaahdo dhulka ciraaq buurtaa dheeree juudi la yidhaah ee mawsil ku taalla korkeeda ayaa doontii ku joogsatay wa qiila waxaana la yidhi bucdaa ay abcad allaahu waa masder ficilka nasbinayo loo soo qadarayo bucdaa ay abcad allaahu alla ha fogeeyo bucdan fogaansho lilqowmi qoladii alla ha fogeeyo qoladii aldaalimiina ee daalimiinta ahayd marka wastawad maanta macnaha way ku dul sugnaato buurtaasay ku dul ekaatay weeyi tafsiirka wajhu nahaar sheekha qoray waxa uu yidhi halkan markuu marayay wastawad qolada wuxuu yidhi istiwaha ku macnaysa bimacna alistiilaa ee istawlaa tidhaha alraxmaanu cala alcarshi istawa bal waxaa la weydiinayaa alfaadan isku midka ah waxay ku kala farqinayaan oo haddii imika la yidhaah wastawat wastawlat cala aljuudiy ma doontiibaa buurta qabsatay noqonaysaa macno saxa dee ma aha oo waxa weeyaan ansaxaya caqli ahaan iyo sharci ahaanba markaa wastawadani haddaanay wastawlat ahayn maxay alraxmaanu cala alcarshi istawaana istawlaa ku noqotay iyagaa la weydiinayaa buu yidhi alfaada carabiga ee isku midka ah waxay ku kala farqinayaan waayo waa macno baatil oo dadka sifaadka alle awila ama catila ayaa ku awila istawaada istawlaa iyadoo macnaha saxdiina uu yidhi uu yahay sidaynu soo maray ay calaa wartafaca ilaahay carshigiisuu ka sarreeya oo uu ka kor noqday wanaadaa waa dhawaaqay nuuxu nebi nuux rabbahu rabbigii ayuu u dhawaaqo faqaala waxau ihi rabbi yaa rabbi rabbigayow ina bnii inakaygu min ahlii ehelkayguu ka mid ahaaday wa ina wacdaka yabowhaaga iyo ballanqaadkaaguna alxaqu xaq weeyi dee ehelkayga inaad badbaadinasana waadii ballanqaaday wa anta adiguyo allahayow axkamu lxaakimiina ilan wa ahlaka baa la yidhi markii lalaa qul naxmil fiiha min kullin zawjayn itnayni wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi lqowlu laakiin dee raxmaddii aabbannimo wuxuu sahwiyey in lagu xidhay wa ahlaka ilaa man sabaqa calayhi lqowlu inakiisana dee hadalku wuxuu u hormaray in la halaagayo waa gaal walaa najaata lilkaafiriin gaalana badbaado ma leh wanaadaa waa dhawaaqay nuuxu nebi nuux rabbahu rabbigii ayuu u dhawaaqo faqaala wuxuu yihi rabbi yaa rabbi rabbigayow ina bnii inakaygu min ahlii ehelkayguu ka mid ahaaday wa ina wacdak ballanqaadkaaga iyo yabowhaagaadii ballanqaadina alxaqu mid xaqa weeyi wa anta adigu allahayow axkamulxaakimiina inta wax xukunta ka ugu xukun suuban ee ugu wanaagsan baa tahay qaala waxau rabbi yidhi yaa nuuxu nuuxow innahu isagu inakaagani laysa ma ahaanin min ahlika ehelkaaga kama mid ahaanin innahu isagu ay ina camalahu camalkiisu camalun camal weeyi camalkoo hayru saalixin aan wanaagsanayn ee falaa tas'alnii hay weydiisan nuuxow maa shay laysa aanu kuugu sugnaanin laka adiga bihi shayga cilmun cilmi inii anigu baa alla ku yidhi aciduka waxaan kaaga digayaa nuuxow ama aan kaa waaninayaa an takuuna min an takuuna inaad ahaato min aljaahiliina wax magaratada inaad ka mid noqoto ayaa nuuxow kaaga digayaa qisada nebi nuux iyo inakiisa cibro weyn baa ku sugan oo ah dee alcibratu bilcamali ama biliimaani waalcamali asaalix laa binasab waxa muctabarka ah ee ruuxu uu qiimo ku yeesho ee ifyo aakhiraba uu ku badbaadayaa maaha cidda uu ka dhashay iyo cidduu ku abtirsanayo iyo reerka uu yahay ma aha ee waa waxa uu rumeeyey iyo camalkuu sameeyey nooca uu yahay taa waxaa inoogu daliila nebi nuux isagoo inakiisu ina nebi ah ayaa haddana dee gaaladii uu raaco uu halaagsamay kuwa aanay waxba isku ahayna doontay soo raaceenoo waa badbaadeen taa macnaheedu waxa weeye badbaadadu waa iimaanka iyo camalka wanaagsan ee maaha abtirsiinta iyo nasabka man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh ninka camalkiisu uu qayrkii ka reebo ee iimaaniyo camal suuban samayn waaya nasabka iyo ree hebel baan ahaa iyo laabta u garaaco meel gaadhsiin mayso ee waxa weeyaan waa ku halaagsamaya aawey nebi ibraahim aabbihi aazar dee waa halaagsamoo gaalnimuu ku baxay nebi nuux inakiisii kancaan waa halaagsamoo gaalnimo ayuu dee ku baxay ooridii luut iyo nuux imra'atu luutin wa nuux dee gaalnimo iyo halaag ayay ku baxeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam khayru khalqi illah wa imaamu alambiyaai waalmursaliin adeeradiisii abulahab iyo abujahal iyo aawey dee waxa weeyaan gaalnimo iyo halaag iyo cadaab bay ku baxeen marka bal abu aalib oo dadka ugu dhowaa oo difaaci jiray gaalnimuu ku hoyday dee waana ahlu naar marka waxaa halkaa laga qaadanayaa waxaa lagu badbaadayaa waa iimaan ee ma aha nasab waxaa nuux lagu yidhi innahu laysa min ahlik nuuxow inakaagu ehelkaaga ka mid ma ah wuxuu jalaalaynku odhanayaa ey laysa min ahlika annaajiin ehelkaaga badbaadaya ee mu'miniinta ah kama mid ahaanin aw laysa min ahli diinik ama ehelka diintaada haysta kama mid ahaanin waayo ehelkaaga iyo tolkaa waa inta ku rumaysee ku raacday innahu laysa min ahlik qaacidadaas waxaynu ka qaadanaynaa tollaayey iyo ree hebel iyo ina hebel baan ahaa meel ku gaadhsiin mayso maantana waxaynu maraynaa wakhti aakhiru zamaanaho tollaayeyda iyo qabiilka iyo ree hebelku ay aada iyo aada u sarreeyaan oo meel daran ay marayaan bal aynu odhan karno wadaad iyo waranlaba waa lagu fidnoobo aafadaasi dadka waa gaadhay nin walba inay u joogsataba laakiin waxaa habboon in la garto innahu laysa min ahlik ina kuu dhalay ayaa la yidhi ehelkaagii maaha famaa baaluka bigayri haddii xaalkaagu noqdo wahal ana ilaa min khusayata in hawad hawaytu wain tarshud khusayatu arshudu oo anigu ree hebel mooye ma cid kalaan ahay hadday hanoonaanna waan la hanooni hadday halaagsamaan oy naar gelayaanna waan la geli haddii halkudhagaaga iyo shicaarkaagu kaa noqdo waa jaahiliyadii hore carbeed waxay halkudhaga iyo shicaarka ka dhigan jireene dee waad ku halaagsamaysaa ee ku badbaadi maysid marka xaqiiqadu waxay tahay innahu laysa min ahlik waxa ehel iyo tol ah waxa isku dhow oo isjecel waxa yacni waxa weeyaan walaalnimadoodu ay baaqi noqonaysaa ilaa qiyaamaha inta iimaanka iyo camalka saalixa ku kulanta inta kale wax isku ahaanshaha halkanaa lagaga tegayaa falaa ansaaba baynahum yowmaydin walaa yatasaa'aluun abtirsiin iyo ina hebel baan ahay iyo iswaraysi waa reer maad ahayd iyo ina hebel ba ina ayaad ahayd halkanay ku hadhay halkaa waxa kaaga horeeya uun maxaad qabatay maxaad camal fashay dadka waxaa loo kala marayaa uun laba qabiil mid saddexaad ma jiro wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun dembiilayaasha waxaa lo odhanayaa gaar uga soocma mu'miniinta wixii mu'miniinihi waa isku ehelo iyagaa qabiil isku ah wixii mujrimiin iyo gaaliina iyagaa isku qabiil ah labadaa qabiil marka loo kala baxo dee daaruhuna waa laba uun fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir qabiilada mu'miniintu jannun bay ku hoyanayaan gaaladuna naar meel dhexe ma jirto marka waxaa waajib ah qabyaaladda foolxumadeeda iyo qurunkeeda in laga durko oo aan lagu fidnoobin dacuuhaa fa innahaa muntina nebigu sala allahu calayhi wasalam saxaabadiisii ugu qiimaha badnaa markuu arkay magacaantii sharafta badnaa ee ansaar iyo muhaajiriin iyadoo reernimo oo kale loo adeegsanayo yaa lal ansaar o yaa lalmuhaajiriin adeegsiga noocaasa iyagoo magacaan ilaahay samada ka bixiya ay ahaayeen alansaaru waalmuhaajiruun ayaa haddana la yidhi isticmaalka noocaasi waa quruna ka tago sidaa ha u adeegsanina macnaha qabyaalad iyo casabiya jaahiliya in laga dhigto ma bannaanaa la yidhi oo waad ku dambaabaysaan iyadoo labada magac ay sharaf iyo qiimo leeyihiin maxaad u malayn mid aan cir iyo dhultoona laga bixin oo inaku aynu dhulka ka dhoobdhoobanoo nin walba uu magacu la baxay haddii haddana muqadas laga dhigto lama taabtaan ah oo isaga laysku xidhiidhiyo oo laysku jeclaado ama laysu gooyo diindarro weeyaan taas ruuxa muuminka ana mawaaqifta uu qaadanayo waa inuu ilaahay kaga boqo mowqif markaad qaadanayso ilan xabaasha keligaabaa gelaya waxaana lagu weydiinayaa man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka reer ma ahaydeen lagu odhan maayo iyo xaggee ka soo jeedeen ina akramakum cinda allahi atqaakum marka mowqif markaad qaadanayso reerkaagu dhinaca kaa geli maayaan qabriga markaad gasho ee ilaahay dartii u qaado oo hadday xaq tahay iyo hadday mur ka qadhaadhahayba adigu waa inaad ka markhaati kacdo xaqa walow calaa nafsik naftaada ha ahaato aabbaha iyo hooyada ha ahaato reerkiina ha ku jiifto haddii la doono yacni garta ha laga hela iyaga adugu waa inaad xaqa xaqnimo u furto laakiin waa inaad u furin waxyaabo kale adoo xeerinaya oo la jiifiyaana bannaan hadduu reerka iyagu soo galana waa sidan hadday reer beni fulaan tahayna waa caynkan dee taasi xaq ma aha waayo xaqu isma bedbedelo noocyo badanna ma leh alxaqu waaxidun laa yatacadad waa mid ma tiroobo midhkaasi sidiisa isagoo mur ka qadhaadh u mar qulilxaqa walow kaana muraa haba qadhaadhaadee ku dhawaaq oo ha ka gaban oo ku dhiiro innahu camalun hayru saalix ehelnimada maxaa looga anfiyey ina nebi nuux ilan isagaaba dhalay waxaa lagu sababeeyey innahu camalun hayru saalixin waayo wuxuu sameeyey camal aan suubanayn halkan culimmadu waxay yidhaahdeen daato lagagama khabro macno oo camal oo dee macno qofka ka soo fulaya ah daatada qofka lagagama khabri karo oo inahu yani ina nebi nuux camalun weeyi dee isagu camal ma aha camalku isagu ka soo fulaya oo daatada qofka ayaa camalku ka soo fulaaya laftiisu camalkii ma aha marka maadaama aanay ansaxayn camalkan yani macnahan oo camalkaa in lagaga khabro daatada ina nebi nuux laabudda min taqdiir waxwa in lasoo qadaro taqaadiirta waxaa ka mid ah isagu jalaaleynku wuxuu qadarayaa wuxuu odhanayaa innahu camalun hayru saalix ey su-aaluka iyaaya binajaatihi wuxuu odhanayaa su-aashaad nuuxow i weydiisatay inaan inankaaga badbaadiyo su-aashaa lafteedaa camal xun ah oo markaa damiirka su-aasha loo celiyay halkay laga fahmayaa siyaaqa hadalka hore oo dee wanaada nuuxu rabbahu waa ka rabbigii u dhawaaqeele inakaygu ehelkaygi weeyaana badbaadi marka su-aasha siyaaqaa laga fahmay buu damiirku u noqonayaa waxa camalka xunihina waa su-aasha lafteeda amada waa masarka naadaada laga fahmayo oo nidaha waa dhawaaqa laftiisa oo inahu nidaaga aad iigu dhawaaqday inakaygu waa ehelkayga waa camalun hayru saalix waxaa kasii fiican in calaa xadfi mudaaf loo soo qadaro mudaaf oo la yidhaah waxaanu ehelkaaga inakaagu nuuxow u ahayn inahu ina camalahu waa calaa xadfi mudaaf markaa waayo inahu ay ina camalahu inakaaga camalkiisu camalun camal weeyaan camalku oo hayru saalixin aan wanaagsanayn kol haddii camalkiisu camal aan wanaagsanayn uu yahayna tolkaa ka mid maaha iyo ehelkaaga badbaadaya ama inahu duu camalin hayri saalix ama inakaagu wuxuu u saaxiib yahay camal aan wanaagsanayn qaala waxa u ihi markaa nuux rabbi yaa rabbi rabbigayow inii anigu acuudu waxaan kaa magan gelayaa bika adiga an as'alaka inaan ku weydiiyo maa shay laysa anuu iigu sugnaan lii aniga bihi shayga cilmun cilmi anuu iigu sugnaan waxaanan cilmi u lahayn inaan ku weydiistaan kaa magan gelayaa allahayow wailaa takfir lii waa intii shardiyad ahayd oo laa lagu idqaamaye wailaa takfir lii haddaanad ii dembi dhaafinna oo watarxamnii anad i naxariisanna akun waxaan ka mid ahaani min alkhaasiriina kuwa khasaaraan ka mid noqon qiila waxaa lagu yidhi yaa nuuxu nuuxow ehbed ka soo daadeg doonta bisalaamin nabadgelyo kaga soo daadeg nabadgelyadoo minaa annaga xaggayaga ka ahaatay iyo wa barakaatin barakooyin doonta kaga soo deg barakooyinkaa iyo khayraadkaasoo calayka korkaaga ahaaday nuuxow iyo wa calaa umamin ummada korkood ahaatay barakaadkaasi ummadahaasoo minman kuwii kamid a macaka adiga la jirkaaga ahaaday wa umamun ummadana sanumaticuhum waa u raaxayn doonaa adduunyada intay joogaan uma yamasuhum dabeed waxaa taaban doona minaa xaggayaga waxaa ka taaban doona cadaabun cadaab cadaabkoo aliimun ay mu'limun xanuujiya nebi nuux waxaa lagu yidhi doontii badbaado kaga soo daadeg iyo barako korkaaga ahaatay waxaa kaloo barakadu gaadhaysaa wa calaa umamin minman macaka horta doonta dadkii nuux la soo raacay nuux wixii dhabarkiisa ka soo go-ay ee isaga ka tafiirmee awlaadiisa ahaa oo keliya ayaa tafiirmay oo dadku ay ka tafiirmeenoo ilaa maanta laga tafiiran yahay wax alla wixii isaga min sulbi nuux aan isaga ka tafiirnayna nuux aan u dhalin way halaagsameenoo xataa kuwoodii mu'miniinta ahaa ubad iyo tafiir dambe kamay hadhin laakiin intii doonta saarayd nebi nuux intuu isagu dhalee awlaadiisa ahayd ayaa laga tafiirmay oo ummaddu ilaa maanta ay baaqi ka tahay sidaa darteed baa nuux waxaa lagu magacaabaabaa abulbashar ithaani aabbihii basharkee labaad ilan aabbihii hore aadam buu ahaa bani aadam oo dhan ku abtirsadee uu ka tafiiran yahay aabbaha labaad baa nuux lagu tilmaamaa waayo kolkii ummadda wixii dhulka joogay duufaanka lagu halaagay lagu baabi'iyey xataa intii mu'miniintee badbaaday may tafiirmine nuuxun awlaadiisii ayaa tafiirantay oo yacni waxa weeyaan bani aadamkan dambe ay ka baaqi noqdeen oo isaga unbay ka tafiiran yihiin waxa markaa wa calaa umamin iyo wa umamunta dambe waa awlaaddii nuux ka tafiirantay ilaa qiyaamaha ayaa soo gelaya oo jamalkoo kale wuxuu odhanayaa wa calaa umamin naashi'iina miman macak waxaa kaloo barakaadkaasi korkooda ahaadeen ummado ka tafiirmaya kuwa maanta kula socdae adigu aada dhashay ee awlaadaada ah markaa umamkan la sheegayaa waa kuwa la socda ee awlaadu nuuxa kuwa ka tafiirmi doona ilaa qiyaamaha wahum lmu'minuun ayuu jalaaleynkuna odhanayaa waa kuwooda mu'miniinta ah ilan kuwa kale baraka gaadhi mayso oo jalaaleynkuna wuxuu odhanayaa wa calaa umamin miman macaka ay fi safiinati min wlaadihim wa duriyatihim wahum lmu'minuuna waa ubadkooda iyo tafiirta ka tafiiranta waana kuwa mu'miniinta ah wa umamun sanumaticuhumna waa un tafiirtiiyo awlaadu nuux kuwa ka tafiirmi doona ee iyagu gaalada ah oo kuwaana jalaaleynku wuxuu odhanayaa wahumulkufaaru markaa awlaadda iyo tafiirta nuux ka tafiirmi doonta kuwooda mu'miniintana barakadiibaa soo gaadhaysa iyo badbaadada kuwooda gaalada ana ifka waa loogu raaxayn aakhirase waa lagu cadaabi macnihiiyo muraadku waa inta ah barakada nuux iyo awlaaddiisa la barakeeye waxaba ka mid ah markii nuux muddo dheer uu qowmkiisa u dhawaaqayey ee wax yar mooye cid kale ka raaci weyday waxaa lagu barakeeyey dee ilaa qiyaamaha ummadda wixii baaqi ka ah inay isaga tafiirtiisii noqdaan waa barako isaga iyo ubadkiisa la geliyey oo ilaahay waa ka yidhi wajacalnaa duriyatahu hum lbaaqiina nuux tafiirtiisii baanu ka yeelnay kuwa baaqi noqdee hadhaya ee dadku ay ka tafiirmeen marka waa barakada alla uu geliyey bay ka mid tahay iyo badbaadada alla uu siiyey salaamun calaa nuuxin fi lcaalamiina in ilaahay tabaaraka wa tacaala caalamiinta dhexdooda ku badbaadiye oo uu ku barakeeyey nuux iyo awlaadiisa kuwooda mu'miniinta noqdayba qiila waxaa lagu yidhi yaa nuuxu nuuxow ihbid ka soo daadeg doonta bisalaamin nabadgelye kaga soo daadeg nabadgelyadaasoo minaa annaka xagga yaga ka ahaatay iyo wa barakaatin barakooyin kaga soo daadeg iyo khayraad barakooyinka iyo khayraadkaasoo calayka adiga korkaaga ahaaday iyo wa calaa umamin ummada korkooda ahaaday barakaadkaas ummadahaasoo naashi'iina miman macaka ka tafiirmi doona oo ka dhalan doona kuwa maanta kula socda ee la jirkaaga ahaaday wa umamun ummadana oo kuwa kuwan ka tafiirmi doona ah waa kuwooda gaalada ahe sanumaticuhum waa ugu raaxayn doonaa adduunyada uma yamasum dabeed waxa taaban doona oo minaa xagga yaga ka taaban doona cadaabun cadaab cadaabku aliimun ay mu'limun xanuujiya allah waxau ihi tilka taasi min anbaa'i lghaybi waxa maqan wararkiisii weeyi oo nuuxiihaa wararka qeybka waa kuu waxyoonaynaa ilayka adiga nebi muxamedow maa kunta maad ahayn taclamuhaa wararka qeybka mid og oo garanaya maad ahayn anta adiga iyo walaa qowmaka qoomkaagu toona min qabli haada ay min qabli hada alwaxyi alqur'aani waxyigan qur'aanigee lagugu warramay hortii adiga iyo qoomkaa toona maydaan ogeyn wararkaa ummadaha hore oo nuux iyo qoomkiisuba ay ka mid yihiin ee fasbir sabir nebi muxamedow ey kamaa sabara nuuxun sidaa nebi nuuxba u sabray u sabir waayo ina alcaaqibata cidhibta dambe lilmuttaqiina kuwa alla ka baqay u sugnaatay oo midhaha iyo guusha adigaa ku dambayn laakiin siduu nuuxu sabray u sabir waxay la mid tahay fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul walaa tastacjil lahum rusushii go-aanka adkaa siday u sabreen nuux iyo muuse iyo ibraahim iyo ciise iyo waxa weeyaan rususha ululcasmiga la ydhaah ee nebi muxamed ugu mudan yahay sala allahu calayhi wasalam kuwaasi siday u sabreen u sabir oo ha degdegsanin cadaabkooda waxba ha degdegsanin allah waxau ihi wa ilaa caadin ay wa arsalnaa waxaanuu diray ilaa caadin ree caad waxaanuu diray ardulyaman bay deganaayeen akhaahum walaalkood baanuu diray huuda nebi huud wa akhaahum fi nasabi laa fi ddiin diinta kula walaal ma ahayne wuu ka dhashay sidaasaa loogu diray oo nasabkay walaala ku ahaayeen wa ilaa caadin ay wa arsalnaa waxaanuu diray ilaa caadin ree caad akhaahum walaalkood baanuu diray huuda huud waxaana la yidhaha caadun iluulaa niman xoog iyo awood badan allow siiyey bay ahaayeen waa kuwii awoodda kibirkay ku kibreen yacnii edabdarradu ay la gaadhay inay afkooda soo mariyaan oo yidhaahdaan man ashaddu mina quwa awalam yarow ana allaha aladii huwa khalaqahum awalam yarow ana allaha aladii khalaqahum huwa ashaddu minhum quwa yacni waxay yidhaahdeen oo yaa naga xoog iyo cudud badan ilaahay abuuray inuu ka awood badan yahay miyaanay ogeyn caqlixumadooda wa ilaa caadin ree caad waxaan uu diray akhaahum walaalkood huudaa huud qaala waxau ihi yaa qowmi ree tolkayow ucbuduu caabuda allaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo oo hayruhu aan allah ahayn in antum ay maa antum idinku maydaan ahaanin ilaa muftaruuna kuwa been abuuranaya mooye wax kala maydaan ahaanin oo shurakada iyo cidda kaleed alle la wadaajinaysaan waadun ku been abuuranaysaan ilaahay cidi waxa weeyaan lama jirto oo cid wehelisaa ma jirte waa waaxidun laa shariika lah yaa qowmi ree tolkayow laa asalikum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliiqi risaalati fariinta iyo waxyigaan idinsoo gaadhsiinaya idinkuma weydiisanayo ajraa wax mushqaayad adduunye iyo maal in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu maba ahaanin ilaa cala aladii allihii korkiisa mooyaane fataranii abuuray ee afalaa tacqiluuna miyaydaan waxba kala garanayn oo caqli iyo garaad lahayn wayaa qowmi ree tolkayow istakfiruu ka dembi dhaaf dalba rabbakum rabbigiin humma tuubuu dabeed u noqda ilayhi xaggiisa yursil waa idiin soo dirayaa rabbi markaa haddaad sidaa samaysaan asamaaa samada ayuu idiin soo dirayaa ay maa asamaa waa matarkii iyo roobkii cirka ka imanayay ayuu alla idiin soo dirayaa calaykum korkiina midraara xaal ay samadu tahay mid aada u dararsan ama godlasho badan oo xoog u da-aysa wayasidkum waanu idiin kordhinayaa rabbi quwatan xoog buu idiin kordhinayaa xoola iyo ubad iyo amwaalba oo ilaa quwatikum maca quwatikum xooggiinnii hore idinla socda walaa tatawallow hana jeedsanina mujrimiina xaal aad tihiin dembiilayaal waa la dardaarmayoo wuxuu yidhi ilaahay u noqda oo dembi dhaaf ka dalba roob yacnii mahiigaana oo badanna alla waa idin siin xoogga iyo xoolaha uu idin siiyeyna waa idiinsii siyaadin doonaa haddaa ilaahay ka baqataan waayo taacad iyo wanaaggu nicmada waa siyaadiyaa waanu sugaa oo wuu dabraa macsiyada iyo dembiguna nicmada waa daadiyaa oo wuu baabi'iyaa cuquubo iyo cadaabna waa sababaa oo wuu keenaa wayasidkum quwatan ilaa quwatikum ilaada bimacnaa maca ayuu ka dhigayaa jalaaludiin asuyuuti oo wayasidkum quwatan ilaa quwatikum ay maca quwatikum wuxuu alla idiin kordhinayaa xoog xooggiinnii hore idinla jiro oo laydinku darayo haddii sideeda loo daayana oo ilaada qaayadeeda loo daayo on bimacnaa maca laga dhigin waa quwatan ilaa quwatikum ay quwatan madmuumatan ilaa quwatikum ilaahay wuxuu idiin kordhinayaa xoog laydinku darayo xooggiinnii hore hana jeedsanina idinkoo dembiilayaal ah qaaluu waxay yidhaahdeen yahuudu huudow maa ji'tanaa noolamaad iman bibayina xujo cadoo lagu qanco noomaad noolamaad iman wamaa naxnu anaku maanaan ahaanin bitaarikii aalihatina ilaahyadayada kuwa uga tegaya can qowlika ay liajli qowlik cantu waa bimacna laam laamu tacliil can qowlika ay liajli qowlika hadalkaaga dartii uga tegi mayna aalihadayadaanu caabudayno wamaa naxnu anaku manaanaan ahaanin laka adiga hudow bimu'miniina kuwa ku rumaynaya in naquulu ay maa naquulu anaku odhan mayno ilaa ctaraaka inay kugu asiibeen mooyaane wax kale odhan mayno bacdu aalihatina ilaahyadayada qaarkood bisuu'in xumaan inay kugu asiibeen ilaahyadayadaad afka ka dhigi weydaa ku dardaray oo ma hagaagsanid sidaasay u jeedaan oo nebinimadan iyo waxaanad ku hadlayseed ku hadaaqaysa waxba kama jiraane inkaartii aalihadaa kugu dhacdo oo ma hagaagsanid muraadkoodu waa sidaa qaala waxa uu ku yidhi markaa huud inii anigu ushhidu llaaha ilaahay waxaan markhaati gashanayaa washhaduu idinkuna ka markhaati noqda oo annii anigu barii'un inaan beri ka ahay mimaa waxaa tushrikuuna ilaahay aada la wadaajinaysaan min duunihi alla sokadii ee fakiiduunii idhakra hadda ishurqoola jamiican xaalatiin dhammaantiin ha u kala hadhina uma laa tundiruun dabeed ha ii kaadininoo daqiiqa dib ha iigu dhigine hadda iga takhallusa oo iga dhammeeya wax alla waxaad doontaan sameeya innii anigu baa uu yidhi tawakaltu waxaan tala saartay cala allah ilaahay korkiisaan tala saartay allihii rabbii rabbigay ahaaday iyo wa rabbikum rabbigiin maa min daaba arlada wax dul socda iyo noole ku dul nooli ma jiro ilaa hadduu jiro se huwa ilaahay aakhidun isagaa haya binaasiyatihaa foodeeda alla isagaa haya ina rabbii rabbigay calaa siraatin jid korkii ayuu ku sugnaaday jidkaas oo mustaqiimin toosan jalaaleynku waxau odhanayaa waxa naasiyada iyo foodda loo cabiray in foodda alla uu hayo noole iyo makhluuq kasta lianna man ukhida binaasiyatihi yakuunu fii gaayati dulli waayo ruuxa foodda la hayee la qabto waxa uu ku sugan yahay dullinimo iyo isdhiibid halka ugu halka ugu sarrayso oo yacni waa qof la qabtay oo la hantay oon meel kale u dhaqaaqi karin macnuhu waxa weeyaan makhluuq oo dhan ilaah baa foodda haya oo ku amarku taaglaynaya oo siduu doono ka yeelaya kol haddii adduunka oo dhan iyo makhluuq oo dhanba ka u taliyaa allahi uu yahay oo rabbigay iyo rabbigiinna ah cid kale waxba iska saari maaye allah igu filan oon arrinkayga u dhiibtay ilaahay nin tala saartayna ma iisho ina rabbii calaa siraatin mustaqiim ay caadilun xakiim bilcadli waalxaqi yaxkum rabbigay ji toosan baa uu ku dul sugan yahay macnaha waa mid caadila oo xikmad badan oo cadaalad iyo xikmad wax ku yacni wax ku xukumaaya fain tawallow haddii aada jeedsataan waa min baabi xadfi ixda taayin haddii aad fain tawallow haddii aada jeedsataan faqad ablaqtukum alla ilahe waan idin soo gaadhsiiyey anigu dhab ahaantii maa kii ursiltu laygu soo diray bihi maaga ilaykum idinka waan idin soo gaadhsiiyey ama ilaykum idinka laygu soo kiin diray oo irsaalka ilaykumta aad ku tacalluqiso ama iblaaqa ilaykum aad ku tacalluqiso fain tawallow haddii aada jeedsataan faqad ablaqtukum dhab ahaan baan idiin soo gaadhsiiyey maa kii ursiltu laygu soo diray bihi isaga ilaykum idinka laygu soo kiin diray ama ilaykum idinkaan idin soo gaadhsiiye wixii laygu diray wayastakhlifu waxaad u soo qadartaa fayuhlikukum haddaad dee jeedsataan fayuhlikukum ilaahay waa idin halaagayaa wayastakhlifu waxaanuu idinku doorsanayaa oo idinku bedelanayaa rabbii rabbigay qowmaa qolo ayuu idinku bedelanayaa qoladu hayrakum aan idinka ahayn walaa taduruunahu ilaahayna ku dhibi maysaan shay a waxba ina rabbii rabbigay calaa kulli shayin shay walba xafiidun kii ilaalinaya weeyi haddaad jeedsataan oo laydin taag waayo ilaahay intuu idin halaagu qolo kale idinku bedelan in yashaa yudhibkum wayaati biaakhariin wamaa dalika cala allahi bicasiiz allah waxau yihi walamaa jaaa amrunaa walamaa jaaa markii uu yimid amrunaa arrinkayagii ay bilihlaak amarkaanu amaray in qoomkaa la halaagayo markuu yimid najaynaa waanu badbaadinay huuda nebi huud iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu huud la jirkiisa biraxma naxariis baananu ku badbaadinay naxariistoo minaa annaka xaggayaga ka ahaatay wanajaynaahu waxaanu ka badbaadinay huud iyo intii raacdayba min cadaabin cadaab baanu ka badbaadinay cadaabkaoo haliidin adag oo cadaabkii adduunyo ee qowmu huud waa ree caade helay ah wa tilka taasi baa allow yidhi caadun waa ree caad jaxaduu way ka gaaloobeen biaayaati rabbihim rabbigood aayaadko aayaadkiisa waa ka gaaloobeen wa casow waanay caasiyeen rusulahu rusushiisii watabacuu waxaanay raaceen amra kulli jabbaar mid kibir badan dhammaantii amarkiisay raaceen kaasoo caniidin madax adag wa utbicuu waxaa lagu raaciyey fii haadihi tani dhexdeeda addunyaa ee liidata ama dhow lacnatan nacdal baa lagu raaciyey wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamana lacnad baa la raaciyey o if iyo aakhiraba waa malcuuniin oo lacnad baa la raaciyey alaa hooyaay ina caadan ree caad kafaruu rabbahum ay jaxaduu rabbahum rabbigood waa diideen oo waa dafireen alaa hooyaay bucdaa ay abcad allaahu allaha fogeeyo bucdan fogaan licaadin ree caad allaha fogeeyo caadkii qowmi huudin nebi huud qowmkiisa ahaa jaxaduu biaayaati rabbihim waxaynu idhi bimacnaa kafaruu biaayaati rabbihim kafaruu rabbahumna waxaynu idhi bimacnaa jaxaduu rabbahum waayo jamalku waxau odhanayaa asal ahaan jaxada iyadu iskeed bay u tallowdaa oo xaraf jaaroy ku gudubta uma baahna jaxadi ficilka toos bay u gaadhaa marka haddii jaxado aad aragto oo ba lagu tallaabiyey waxaa la dhansiinayaa bimacnaa kafara ilan kafara ayaa ba ku gudubta oo kafara bihi baa la ydhaa laakiin jaxada bihi lama idhaa markaa kol haddii layidhi jaxaduu biaayaati oo ba lagu tallaabiyey waa bimacnaa kafara ayaa la dhansiiyey oo ay kafaruu biaayaati rabbihim tan kale kafaruu rabbahumna kafaradii ba'da ku tallaabi lahayd marka mansuubka toos loo gaadhsiiyo biduuni waasida waa bimacnaa jaxada baa iyadana la dhansiiyey oo kafaruu rabbahum waa bimacnaa jaxaduu rabbahum sidaa darteed jalaaleynka haddaad eegto kafaruu rabbahum ay jaxaduu buu odhanayaa marka labada ficil ayaa marba ka kale macnihiisa la dhansiiyaa oo macnihiisii markaa uu ka muuqanaya wa casow rusulahu jalaaludiin asuyuudi waxau odhanayaa iyagoo ciday beeniyeen uu yahay rasuulkii loo diray huud oo rasuul keliya uu yahay haddana waa la jamciyo wa casow rusulahu sidii wax reecaad rusushii rabbi soo diray dhammaantood ay beeniyeen wuxuu ku sababeeyo uu yidhi suyuudi wuxuu yidhi jumica waxaa loo jamciyo rusulahu loo yidhi oo rasuulahu mufrad looga dhigi waaye lianna man casaa rasuulan casaa jamiica arusuli waayo hal rasuul ruuxa caasiya rusushii oo dhan waa caasiyey waa liishtiraakihim fii asli maa jaa-uu bihi wa huwa tawxiid waayo rusushu dhammaantood waxay wadaageen oo ka sinaayeen asalka diinta ay la yimaadeen oo tawxiidka ah mid walba wuxuu lahaa yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru oo sharaa'icda hoose camaligay ku kala duwanaayeen laakiin asalka guud ee tawxiidu rabbi alcaalamiin kulligood waa ka sinaayeen oo kumay kala baydhin allah waxa u ihi wa ilaa tamuuda wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa tamuuda reer tamuud akhaahum walaalkood saalixa nebi saalix qaala waxauu saalix ku yidhi yaa qowmi reer tolkayow icbudullaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo hayruhu an allah ahayn huwa alle anshaakum wuxuu idinka abuuray oo abuurkiina ka bilaabay min alardi arlada xaggeeda waxaa looga jeedaa ay anshaa abaakum aadama min alardi aabbihiin aadam oo ka tafiiran tihiin baa ciidda dhulka laga khalqay dabadeed tafiirta bani aadamka kale dee waxaa laga khalqay min dakarin wa unhaa lab iyo dhadig oo biyaha min maaib mahiin ayaa inta kale ka tarmeen oo ay ka tafiirmeen marka maadaama asalkaagu arlada ciidda uu ahaa sidaasaa bani aadamka loogu nisbaynaya oo loo leeyahy anshaakum waayo aabbaha wixii laga abuuray adiguna waad ka abuuran tahay marka asalkeennu waa ciid minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minha nukhrijukum taaratan ukhraa iyadaynu ka bilaabanay iyadaynu u noqonana oo laynagu aasayaa iyadaa laynaga soo bixin doonaa qiyaamada huwa rabbi anshaakum wuxuu idinka abuuray ee anshaa abaakum aadam macnaha aabbihiin aadam abuurkiisa wuxuu ka bilaabay oo ka unkay min alardi arlada xaggeeda ciiddaasaa laga abuuray wastacmarakum waanuu idinku camiray rabbi fiihaa arlada dhexdeeda oo ay jacalakum cumaaran taskunuuna bihaa wuxuu idinka yeelay kuwo arlada camira oo degan degan oo degaan ayuu tahay ee fastakfiruu fastakfiruuhu ilaahay ka dembi dhaaf dalba uma tuubuu dabeed u noqda ilayhi alla xaggiisa u noqda waayo ina rabbii rabbigay qariibun waa mid idiin dhow mujiibun oo ducadiinna iyo taacadiinnaba aqbalaya qurbiga culimmadu waxay yidhahdeen waa qurbi caam iyo khaas alqurbu lcaam dhowaanshaha caamka ee gaal iyo muslimba ay wadaagaan waa bimacna alcilmi oo dee aadame iyo makhluuq oo dhan iyo noolo oo dhan ilaahay wuxuu ugu dhow yahay bicilmihi wa ixaatatihi oo cilmi iyo ogaal buu ku koobay oo wax ka qarsooni ma jiro kaasi waa caam dadku ay u siman yihiin oon lagu kala soocnayn laakiin qurbiga halkani waa qurbi khaas ahoo waa bimacna anasri watayiid waana qurbuhu min caabidiihi wa saa'iliih waa dhowaanshaha rabbi wuu u dhow yahay addoommadiisa kuwa caabudaya ee baryaya waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun marka qurbigani waa kii khaaska ahaa ee bimacna nasri watayiido addoommadiisa waa u dhow yahay oo waa aqbalaya qaaluu waxay yidhahdeen yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdayada marjuwa mid la rajaynayo loo hanwan yahaad ahayd jalaalaynku waxau odhanayaa narjuu an takuuna sayida waxaba nu u hanweynayn oonu hore u rajaynaynay inaad madax noo noqoto saalixow qaaluu waxay yidhahdeen yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdayada marjuwa mid la rajaynayo oo loo hanwan yahay oonu isleenahay isagaaba idiin talin baad ahayd qabla haada ay qabla haada alqowli hadalkan aad ku hadashee towxiidka ku toosnaada intaanad ku hadal horteed macnaha waa intan aanad dee rasuulnimada iyo waxyigan la iman ka hor nin loo hawan yaho madaxda aanuu rajaynana madaxtinimo ayaabaad ahayd atanhaana ma waxaad noo diidaysaa huudow ee saalixow baan ujeedaa cafwan waa nebi saalixe waana qoomkiisii reer hamuud kuwa la hadlayaaye waxay yidhaahdeen atanhaana saalixow ma waxaad noo diidaysaa an nacbuda inaanu caabudno maa yacbudu waxay caabudi jireen aabbaa'una aabbayaashayo wa inanaa annagu la fii shakin shaki baanu kaga sugannahay mimaa kii tadcuuna aada noogu yeedhasay ilayhi isaga shakiga oo muriibin shaki kale kusii rida wax macnaha shaki shaki ku dhex jira waa shaki culus oo isxambaarsan ayaanu kaga sugannahay waxaad noogu baaqasoo ma yaqiinsanin mana rumaysnin halkaa waxaad ka garanaysaa dee umamkii hore jaahiliyadii hore waxaa caado u ahayd rasuulka yacni intaan lasoo dirin ambiyadu dad toosan bay ahaayeenoo yacni xumaha iyo qurunka ay qoomkoodu walaaqanayaan dadka nebinimada rabbi u dooranaya qoomkooda waxaa lamay walaaqan jirin xataa nebinimada ka hor marka mid walba isagoo qoomkiisa sharaf iyo magac ku leh ayaa marka loo waxyoodo ay ka hor iman jireen waxa la diidayaana dadnimadiisa maaha waa diinta kusoo degtay waa sidii nebi maxamed oo kale sala allahu calayhi wasalam oo ilaahay waa kii lahaa fainahum laa yukadibuunak walaakina alaalimiina biaayaati illahi yajxaduun nebi maxamed oo adiga beenaalaa tahay kuma laho been kuuma nisbaynayaan laakiin daalimiintu waxay diidan yihiin diinta lagugu soo dejiyey tanna waa sidii oo kale oo saalixow nin loo hanwenyahaad ahayd waa maxay waxaanaad la timid macnaha markii hore waa ku kalsoonaayeen laakiin diinta markuu la yimid ba ay diideen marka dagaalku waa diinta ee qofka shaksiyadiisa ma aha in badan siaynu soo sheegnayna dagaalka culimada iyo ducaadda iyo dadka ambiyada dhaxlayna waa diin ahaan iyo waxay xambaarsan yihiin ee qofnimadooda maaha iyo shaksiyadooda waayo sheekhu hadduu gurigiisa iska fadhiisto juuq baan u odhan dee cidiba doonan mayso laakiin marka maalin walba khudbad iyo muxaadaro iyo dersi ummadda uu wanaagga faro xumaha u diido shayaadiinta iyo kuway ku shaqaystaan dee way la dagaalamayaan waana ka hor imanayaan mu'miniinta iyo inta rususha raacdayna way isgarab taagayaanoo waa u gargaarayaan wuxuu wadana waa ku farxayaan oo dee waa dad iimaan leh qaala waxau idhi yaa qowmi ree tolkayow ara'aytum bal ka warrama in kuntu haddii aan ahaaday calaa bayinatin xujo cad korkeed mid ku sugan haddaan ahaaday bal ka warrama haddaan saalix ahay xujada oo min rabbii rabbigay xaggiisa ka ahaatay oo wa aataanii rabbigay uu siiyo minhu xaggiisa uu iga siiye raxmatan naxariis bal waxaa ka warantaan haddaan xujo iyo daliil cad haysto rabbigayna nicmada nebinimo iigu nicmeeyey balka warrama faman yansurunii yaa iiga gargaaraya min allaahi ay min cadaabih ilaahay cadaabkiisa yaa iiga gargaaraya oo iga celinaya in casaytuu haddii aan caasiyo oo waxaad doonaysaan idinka yeelo famaa tasiiduunanii iima kordhinaysaan hayra taksiirin khasaare mooye wax kale iima kordhinaysaan wayaa qowmi reetolkayow haadihi tani naaqat ullah ilaahay hashiisii weeyi oo lakum idinka idiin sugnaatay aayatan xaal ay tahay calaamad iyo astaan tusinaysa rasuulnimadayda iyo xaqiiqadeeda iyo inay run tahay oo mucjizo ah ee fadaruuha hashaa ilaahay isaga tagoo daaya taakul ha daaqdee fii ardi illaah ilaahay dhulkiisa ha iska daaqdee daaya oo walaa tamasuuha ha ku taabanina bisuu'in xumaan oo fa ya'khudakum markaa uu idin qabto waa jawaabu nahyi haddaad xumaan ku taabataan uu idin qabto markaa cadaabun cadaabuu idin qabto cadaabkoo qariibun idin dhow oo aan idinka dheerayn facaqaruuha waa niman halaagsamaya oo loo taakeli maayo qofku marka uu baxaye facaqaruuha may dayne facaqaruuhaa way boqon gooyeen oo waa gowraceen faqaala dabeed saalix waxa uu ku yidhi tamatacuu sow maydaan gowracin tamatacuu haddaba ku raaxaysta fii daarikum guryihiinna ama degaankiinna ku raaxaysta halaaata ayaamin maalmo saddexa uma tuhlakuun dabeed waa laydin halaagayaa usoo qadar daalika halaagaasina wacdun waa yabo iyo ballanqaad rabbi ballanqaadkaasoo hayru makduubin ay hayru makduubin fiihi mid lagu been sheegayo aan ahayn oo la xaqiijinayo o la rumaynayo oo dhacayoon marnaba baaqanayn nimankii qowmu saalix markii loo taag waayey ee yidhaahdeen hadda mucjiso noo keen oo weliba dhagaxaa sallax ee halkaanu arkayno hal socoto ka soo saar ee ilaahay uu baryey ee hashaa mucjisadee lamaan ay dhagixii ka soo baxday ayaa waxaa lagu yidhi hashaa idinka wax hawl iyo tacab oo idinkaga baxayaa ma jiro ceelka aad u aroortaan iyaduna kal bay leedahoo loogu tegi maayo weliba kalkay cabbayso idinkuna caanaheedaad cabbaysaan oo idinku fillaanaya kalna idinkaa u aroorayo oo iyadu idinku iman mayso lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum kal ay u arooraysay leedahay ceelka oon cidi ku wehelinay idinkuna kalka kalaa leedihiin qolana qolada kale ugu tegi mayso marka iyadu aroorto caanaheeda cabbaysaan oo ka dhargaysaan maalinta kalena idinkaa ceelka u arooraya foofin maysaan oo idinku daajin maysaan oo ku daali maysaane iska daaya iyadaa daaqie wax xumaanaya dhib ha ku taabanina haddii kale fa yaakhudakum cadaabun qariib cadaab dhow baa idinku dhici waayo sunnada ilaahay hore u jideeyeen doorsoomayna waxay tahay qolo hadday codsadaan mucjizo khaariqulcaado oo la arkayo in loo keeno dabadeed mucjisadii oo socoto loo keeno hadday beeniyaan cadaabka waa loo soo dedejiyaa oo dib loogama dhigo oo xikmadii qowmkii quraysh iyo ree maka waxyaabahay dalbanayeen loogu soo dedejin waayo waxaa ka mid ahayd si ay dee cadaabkaa deg degaa uga badbaadaan waayo haddii lagu soo dejiyo waxay doonayeen oy rumayn waayaan markaaba cadaab dabargooyaa lagu soo dejin lahaa sida qoladanba dabadeed may dayna facaqaruuhaa ficilka nimankii reer samuud qowmu saalix waa loo wada nisbeeyo sidii waxay kulligood wada gowraceen baa la yidhi facaqaruuhaa qowmkii nebi saalix hashi way boqnagooyeen dabeed waana gowraceen waxay culimmadu yidhaahdeen ninkii qudaar la odhan jiro ashqal qowm kii ugu ayaanka daraayo ugu guuldarrada badnaa kaasay amreen oo u kacay oo intuu boqnagooyo dhuundhabay ee kulligood may ahayn waxaase ficilka kulligood loogu wada aaneeyey sidii waxay wadaageen oo kale waayo dee raalli bay ka ahaayeen oo sacabkay u tumayeen dembiga iyo macsiyadana ruuxa samaynaya iyo ka raallida uga ee sacabka ugu tumaya waa isku mid xagga dembiga cuquubada ka dhalataana waa caam yeelaysaa oo qaacidadu waxay ahayd alraadi bilficli ka faacilihi foolxumada la falayo ee la samaynayo ka u jibaysan ee raallida ka ee rabaana kaa samaynayuu la simaya oo kama socna sidaasaa loo yidhi facaqaruuhaa dabeed nebi saalex waxa uu ku yidhi tamatacuu fii daarikum sow hashi maydaan gowricin oo maydaan qalin saddex maalmood baad haysataan sidaa doontaan u raaxaysta jamalku waxaa odhanayaa fii daarikum ay fii bilaadikum degaankiinnii ku raaxaysta saddex maalmood baa haysataan waxaa kaloo suurowda buu yidhi fii daarikum in looga jeedo dee liyatamatac kullu minkum fii daarihi nin waloo idinka idinka midii gurigiisa gaarka ah ha isaga tamataco ha ku raaxaysta saddexdaa maalmood saddex maalmood baad haysataan dee nin la yidhi saddex cishaad haysataa halkay raaxa uga dhandhami daalika wacdun hayru makduub waa ballan aan la beeninayn oon lagu been sheegayn oo la xaqiijinayo ayaa uu yidhi cadaabkaasi inuu idinku soo degayo falamaa jaa markii uu yimid amrunaa amarka yagii cadaabka aanu amaray najaynaa waanu badbaadinay saalixa nebi saalix iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu saalix la jirkiisa biraxma naxariis baanu ku badbaadinay raxmadoo minaa annaga xagga iyaga ka ahaatay wa min khizyi yowmaidin yowmiidin ay wanajaynaahum waxaa kaloonu ka badbaadinay min khizyi yowmiidin maalintaa dulligeedi iyo dhibkeediina waa ka dhowro waa ka badbaadinay waayo ina rabbaka rabbigaa huwa rabbigaa nebi maxamedow alqawiyu waa ka xooga badan alcasiizu ee adag ee cid walba isagu ka adag ee makhluuqaadkiisa muquuninaya waakhada waxaa qabtay aladiina wixii dalamuu dulmiga falay asayxatu qayladii ayaa qabatay oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii diyaarihim guryahooda dhexdoodii jaatimiina ay baarikiina cala arukabi mayitiin kuwa jilbaha u daatay oo baktiyey ayaa ay noqdeen kaan lam yaqnaw kaanahum waxabaad moodaa lam yaqnaw inaanay ku nagaanba fiihaa guryahooda dhexdooda oo daarahoodii weligoodba inaan la degin baad moodaa sida loo baabi'iyeen waxba looga baaqi yeelin alaa hooyaay ina hamuuda ree hamuud kafaruu rabbahum ay jaxaduu rabbahum rabbigood waa dafireen oo waa diideen alaa hooyaay bucdaa ay abcad allaahu allaha fogeeyo bucdan fogaan lithamuuda ree hamuud allaha fogeeyo walaqad arsalna walaqad jaaat wallaahi laqad jaa-ad way timid rusulunaa malaa'igtayadaanu soo diray ibraahiima nebi ibraahim bay u timid oo bilbushraa bushaaradii bay ula yimaadeen malaa'igtii lasoo diray qaaluu waxay ku yidhaahdeen ibraahiim salaaman ay nusallimu calayka salaamaa ibraahiima waanu ku salaamaynaa salaan qaala ibraahimna waxa uu ku yidhi salaamun ay salaamun calaykum korkiina salaan iyo nabadgelya ha ahaato culimmadu waxay yidhaahdeen malaa'igtu nebi ibraahim waxay ku salaameen jumla ficliya jumlo ficliye ahoo nusallimu calayka salaaman ibraahimna wuxuu yacni ugu jawaab celiyo salaantii uu kaga jawaabay jumlo ismiye ahoo salaamun calaykum waxaana la yidhi luqada carabiga ama naxwada jumlada ismiyadu waxay faa'iideysaa ahubuutu waddawaam wax sugan oo joogto ah oo mu-akad oo la adkeeyey ayay jumlada ismiyadu tilmaantaa jumlada ficliyaduna waxay tilmaantaa cala atajadudi walxuduud wax soo cusboonaanayo mar kolba marba marka ka dambaysa yacni dhicidiisu ay soo cusboonaanayso kolba dhacay oo kala dambeeya waxaa la yidhi waxa tajadudka soo cusboonaanaya kolba dhacaya iyo waxa joogtadaba ah in la kala jarayna waxa adayg badan oo ka culus waxa joogtadee daa'imka ah marka waxaa la yidhi nebi ibraahim wuxuu ugu jawaabay salaan salaantooda ka sarraysa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha markaa wuxuu ugu jawaabay biaxsana minhaa toodii tuka wanaagsan oo jumla ismiye ah famaa labitha maba nagaan markaa nebi ibraahim an jaa-a minan jaa-a inuu la yimid kama nagaan bicijlin dibi dibigaasoo xaniidin la dubay ama la solay markiiba intuu reerkiisii u dusay faraaqa ilaa ahli raaqana waxaa la yidhaha baa la yidhi iyadoon lagu dareensanayn aayar inaad dustood wax soo diyaariso oo waxaa la yidhaha martisooriyada qiimaha badan iyo karaamadeedu waa martida inaan waxba loo sheegin haddaa taa waan idin loogayaayo neefkii hebel baan idin qalayaayo waa nooc bakhaylnimaa layidhi ninka ugu deeqsisani waa ka soo hordhiga uun cuntada ugu qiimo badan marka ibraahim waxba uma sheeg sheegine intuu aayar dusay ayaa dibi intuu soo solay uu soo hordhigay famaa labisa markaa kamaba nagaanin ibraahim an jaa-a minan jaa-a inuu la yimid bicijlin dibi dibigoo xaniidin la dubay ama la solay falamaa ra-a markuu ibraahim arkay aydiyahum gacmahoodii oo laa tasilu aan gaadhayn ilayhi dibigiiba aan gaadhayn oo aanay cunayn nakirahum wuu qoonsado markaa waa inkiray wa awjasa waxaanu ka dareemay minhum xaggooda khiifatan cabsi oo qalbigiisii uu ku qariyay waa cabsooday oo aayaadka kale waa kuwa tilmaamay inuu ku yidhiba innaa minkum wajiluun waanu idinka baqanaaye maxaa tihiin ilay nin martida marti ku ah cuntana cuni waayey inuu shar u socdaad moodaysaa qaaluu waxay ku yidhahdeen laa takhaf isagu dee markaa bani aadam buu haystaa malaa'igba ma moodayo iyaguna waaba malaa'ig loo soo diray laba arrimoodoo ibraahimna inay u bushaareeyaan qowmu luudna kuwii anshuxumada iyo edabdarada lagu ibtileeyeyna ay soo halaagaan oo soo baabi'iyaan labada arrimood baabay u socdaa qaaluu waxay ku yidhahdeen laa takhaf ibraahim ow ha baqan innaa ursilnaa annaka waxaa naloo soo diray ilaa qowmi luud nebi luud qoomkiisii baa naloo soo diray inaan soo halaagno wa imra'atuhu ibraahiim haweenaydiisii saarina qaa'imatun mid taagan bay ahayd oo goobta joogta fadaxikat dabeed waa qososhay haweenaydii nebi ibraahim istibshaaran biihlaaki qowmi luud iyadoo ku faraxsan halaaga qowmu luud la halaagayo waayo niman inkaari ku dhacdo la dhibsaday ahayn waa qososhay markay yidhaahdeen kuwaasaan u soconnaa sheekh kale tafsiirka wajhu nahaar wuxuu odhanayaa qolooyinka ku fasiray fadaxikad ay xaadad qaar baa macnaha caadadii ku fasiray laakiin wuxuu yidhi laa sharcan walaa luqatan macnaha wax taageerayaa ma sugnaanina waa qosolkii caadiga ahaa ee bushaarada iyo farxadda tilmaamayey wamra'atu haweenaydiisuna qaa'imatun mid taagan bay ahayd oo fadaxikad waa qosashay iyadoo ku faraxsan halaaga qowmu luut fabasharnaahaa dabeed waxaanu ugu bishaaraynay haweenaydii nebi ibraahim biisxaaqa nebi isxaaq inay dhali doontaan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana waxaanu ugu bishaaraynay yacquuba yacquub oo isxaaqu sii dhali doono oo waa waladulwalad macnaha waxaa loogu bishaareeyey isxaaqoy iyadu dhali doonto iyo isxaaqoo yacquub sii dhali doona marka inakay dhashay iyo kay awo yacni ayeeyada u noqon doonta inakeedu u dhali doono ayaa loogu sii bushaareeyey marka jalaaleenka waxaa odhanayaa taasina waxay tilmaamaysaa annahaa taciishu ilaa an taraahu inay noolaan doonto ilaa ay ka arkayso waayo haddii kale bishaaradu dee raad iyo qiimo ma yeelateen hadday ka hor dhimanayso aanay gaadhaynba way gaadhaysaa si ay ugu indhadoogsato qaalad waxay tidhi markaa haweenaydii nebi ibraahim ee saara yaa weylata allahogeyga eh yacnii haweenka caadadooda weeye arrimaha waaweyn ina markay dhacaan inay hoogayey iyo hoogaygiyo ay yidhaahdaan waa caadatu nisaa qaalad markaa waxay tidhi haweenaydii nebi ibraahim yaa weylataa allahogeygiiyow aaliduma waxaan dhalayaa walxaal ana anigu cajuusun islaan gabowde aan ahay wa haadaa kana bacli odaygaygii uu yahay shaykhaa xaal uu yahay isna oday gaboobay ina haadaa arrinkani la shay-un arrin weeyaan cajiibun lala yaabo marka waa cajiibadii hulaatiga ahayd ee loo adeegsan jiray waxa qofku uu karaahiyeysanayo ama uu la yaaban yahe uu inkirayo uu leeyahay siday ku dhacaysaa marka karaahiye mahe waa bimacna alinkaar oo macnaha arrinkani sidee u suuroobaya way la yaabtay halkan laba sababood ayay ku tilmaantay oo dhalmada ay leedahay siday u suurogeli oo waa inay laba gabooba yihiin labadooduba suuratu daariyaadna cillo saddexaadoo markay yaraydba inay madhalays aan waxba dhalin ahaydoo wa qaalat cajuusun caqiimun markii horebana madhalays baan ahaa ee wakhtiga dhalmada aan ku jiray sidee markaa markaa saddex arrimood oo saddexduba la yaablay tilmaamaysaa qaaluu waxay ku yidhahdeen malaa'igtii atacjabiina oo ma waxaad la yaabaysaa saaraay waa haweenaydii nebi ibraahime min amri illaah idinkoo yacni gurigii nebinimada iyo beytu nubuwa ka soo jeeda amarka ilaahay iyo rabbi wuxuu qoray ee uu xukumay miyaa miyaad la yaabaysaa raxmatullah ilaahay naxariistiisa iyo wa barakaatuhu barakooyinkiisu calaykum korkiina ha ahaadaan ahlalbeyti yaa ahlalbeyti ay yaa ahla beyti nubuwa gurigii nebinimada ehelkiisiiow korkiina raxmad iyo baraka ha ahaato oo laga dhigo munaade xarfunidihii laga xadfay ey yaa ahlalbeyti ahla beyti nubuwa oo ree ibraahim ah ama ficil nasbiyaba usoo qadaro ahlalbeyti ay akhusu ahlalbeyti waxaan ku gaar yeelayaa yacni ahlu beytka nubuwada yacni waxa weeyaan gurigan nebinimada ehelka u ah iyo dadka degan baan ku gaar yeelayaa qaaluu waxay yidhahdeen atacjabiina oo ma waxaad la yaabasaa min amri illaah ilaahay amarkiisa miyaad la yaabasaa wax lala yaabo ma aha waayo ilaahay wax walba waa awoodaa raxmatullah ilaahay naxariistiisa iyo wa barakaatuhu barakooyinkiisa iyo khayraadkiisu calaykum korkiina ha ahaadaan ahlalbeyti ey yaa ahla beyti nubuwa gurigii nebinimada kuwii ehelka u ahaayow waa ree nebi ibraahime korkiina raxmad iyo baraka ha ahaato inahu ilaahay xamiidun ay maxmuudun kula mahadiyo oo la ammaano weeyaan rabbi majiidun oo sharaf badan wallahu aclam